الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka faafureebka wararka qodobada caawa aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah shan arrimood oo xarakada al-shabaab taageero uga heleen beelaha soomaaliyeed waa maqaal lagu baahiyey mareegaha internetka barnaamijka ayaan kusoo gudbin doonnaa maqaalkaas oo dhammaystiran qodobadeenna kale waxaa ka mid ah infaaqaas oo ah xoolo nool oo ka kooban shan boqoloo neef oo ari ah toban iyo kow neef oo geel ah waa beesha tunni ee ku dhaqan shabeellada hoose oo in ka badan shan boqol oo neefoo xoolo ah ku wareejisay mujaahidiinta iyagoona sheegay inay garab taagan yihiin jihaadka barnaamijka ayaad ku maqli doontaan kelimaad laga jeediyey munaasabad ka dhacday deegaanka kunye barrow dowladda itoobiya oo markii ugu horreysay korontada ay ka dhalisay biyo xireenka annahda u iibgeysay dibadda iyo xukuumadaha adis ababa iyo nairobi oo kala saxiixday heshiis koronto oo soconaya muddo shan iyo labaatan sano ah weeraro lagu dilay maleeshiyaad ka tirsan riddada oo maanta ka dhacay shabeellada hoose iyo magaalada muqdisho waxaa kaloo maqli doontaan khudbad uu shirkii golaha nuqabada wilaayaadka islaamiga ka jeediyey ugaaska beesha gaaljecel oo caawa barnaamijka aan kusoo gudbin doonno xubintii dhacdooyinkuna kama marna barnaamijkeenna waa mar kale iyo faafureebka wararka الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا waa hagaag aan ku bilowno qodobka ugu horreeya ee barnaamijkeenna caawa aan diradda ku saari doonno shan arrimood oo xarakada al-shabaab taageero uga heleen beelaha soomaaliyeed waa maqaal lagu baahiyey mareegaha internetka haddaba maqaalkaasi waxaa inoo soo jeedinayaa faysal mahad soomaali iyada oo muddo dhowr bilood ah laga joogo markii lagu dhawaaqay guluf colaadeedka ee ka dhanka ah ururka al-shabaab waxaa muuqata in dagaalka uusan kow iyo laba joogin kadib markii ay ku soo biireen beelo hor leh oo ka mid ah qabaa'ilka soomaalida waxaan daawaday muuqaalo laga soo qaaday shir wadatashi ah oo u socday muddo saddex maalmood ah oo toddobaadkii lasoo dhaafay u soo gebagaboobay al-shabaab iyo hoggaanka dhaqanka ee beelaha soomaaliyeed ee ku dhaqan koonfurta iyo bartamaha dalka kaas oo qabaa'ilku ay ku caddaynayeen mowqifkooda ku aadan colaadda ay ku dhawaaqday dowladda federaalka ee ka dhanka ah dhulka ay maamusho xarakada al-shabaab shirweynahan oo ay ka qayb galeen ugu yaraan lixdan oday dhaqameed oo matalayay beelaha dega dhulka ay maamusho al-shabaab ayaa aad loo hadalhayay isbuucii lasoo dhaafay waxaana baraha bulshada buux dhaafiyey sawirro iyo muuqaallo ay warbaahintooda ka soo tabiyeen shirka wuxuu ahaa kulan aragti dhab ah ka bixinaya kacdoonka shacbiga ah ee ka jira dhulka ay maamusho xarakada iyo abaabulka uu ururka ka wado deegaanada uu gacanta ku hayo waxaana goor sii horeysay sidoo kale la faafiyey in mudulood maxamuud hiraab iyo murursadeh gaaljecel harin eelaay iyo beelaha sade ay shaaca ka qaadeen inay hiil iyo hooba la garab taagan yihiin al-shabaab waxayna carabka ku adkeeyeen inay dagaal kala hortegayaan waxay ugu yeereen murtadiinta iyo maleeshiyaadka duulaanka ku ah deegaanadooda qaar ka mid a beelahan oo deegaanadooda lagu soo duulay ayaa ka soo dhalaalay ballankii ay ku galeen inay difaacdaan dhulkooda sida mudulood murusade iyo maxamuud hiraab kadib markii ay dagaallo adag la galeen ciidamadii dowladda ee soo weeraray deegaanada wabxo masaajid cali guduud iyo ceel la helay garab istaagga al-shabaabku ka heleen beelaha dega koonfurta iyo bartamaha soomaaliya ayaa noqday kuwo hadalhayn iyo saamayn ballaaran ku yeeshay dagaalka lagula jiro ururka al-shabaab waxaana ka dhashay ismaandhaaf xooggan iyo in lagu kala aragti duwanaado qaabka loo wajihi lahaa dadka ku qanacsan ku hoos noolaanshaha deegaanada uu ururka ka taliyo dhowaan ayay ahayd markii madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu shacabka soomaaliyeed laba farood u taagay isaga oo khiyaar gelinaya inay ama al-shabaab raacaan ama ay dowladda uu madaxda u yahay ku soo biiraan haddaba maxay tahay sababta ay bulshada iyo beelaha soomaaliyeed u doorteen jihaadiyiinta maxaa sababay inay ku raali noqdaan aragtida iyo maamulka al-shabaab maxayse tahay danta ay ka dhex arkeen qodobka koowaad laga soo bilaabo halgankii sayid maxamed cabdulla xasan ilaa lagu yimaado burburkii soomaaliya iyo wixii ka dambeeyey waxaa jiray qabaa'il soomaaliyeed oo hoy iyo harac la harsado u noqday ururo hubaysan oo dagaallo kula jiray waxay ugu yeereen gumaysi iyo gumaysi raac amaba siduu sayid maxamed cabdulle xasan ku gebiyey rayid iyo intiirarata dagaalkii yunisom sanadkii kun sagaal boqol laba-iyo sagaashankii iyo dagaaladii ururka al itixaad iyo maxaakiimtii islaamiga ay la galeen etoobiya ayaa dhammaan ku abtirsanayay amaba salka ku hayay deegaano qabiil oo ay taageero ka helayeen sida maantaba ay qabaa'ilka soomaaliyeed ugu kala safteen labada kooxood ee ishardinaya ayaa xilligaas iyo xilliyadii ka horreeyeyba beelaha soomaaliyeed ugu kala jabeen laba dhinac kuwa gacan saarla leh dowlad iyo ciidamo shisheeye iyo kuwa ka soo horjeeda waxayna had iyo goorba labada awoodood isku eedayn jireen nabaddiid ama gumaysi kalkaal haddii aan milicsano dhacdooyinka adduunka soo maray iyo tusaalooyinka muujinaya taageerada ay qabaa'ilada u fidiyeen ururo diimeed waxaa ugu caansan qabiilka baashtuu oo af iyo adinba la garab istaagay daalibaan iyo dagaalkii ay kula jireen dowladda maraykanka iyo xukuumadda afghanistaan in ka badan labaatan sano ayay baashtuuga gaashaan iyo gabaadba u ahaayeen daalibaan waxayna deegaanadooda ku marti sooreen madaxda sare ee ururka alqaacida sida usaama bin laadin iyo ayman addawaahiri haddaba maxay tahay meelaha ay ka siman yihiin beelaha soomaaliyeed ee dhowaan calanka al-shabaab taagtay iyo qabiilka baashtuu ugu horeyn labaduba waa qabaa'il dhaqan iyo sooyaal u leh diriirta iyo iska caabinta duulaannada lagu maagayo deegaanadooda tan labaad labaduba waa qabaa'il ka galiilyoonaya amaba sharafdhac iyo gunnimo u arkaa inay soo dhiibaan ciddii magansatay ama marti iyo maciin biday tan saddexaad labaduba waa qabaa'il lagu yaqaano inay soo ahaayeen dad ahludiin ah kaalinna ka soo qaateen fidinta iyo u hiilinta diinta islaamka ee deegaanadooda qodobka labaad marka laga yimaado magansiga iyo martinimada ay qabaa'ilka soomaaliyeed ku dhowrayaan al-shabaab waxaa iyaduna hubaal ah in beelaha laftirkooduba ay ku dheef qabaan joogidda al-shabaab iyo maamulkooda ka hor intaysan al-shabaab qabsan koonfurta iyo bartamaha soomaaliya waxaa dalka intiisa badan ragaadiya dil boob iyo xadgudubyo baahsan oo loo geysan jiray bulshada qeybaheeda kala duwan deegaanada iyo gobollada ay ku abtirsadaan beelaha la shiray al-shabaab ee taageerada buuxa u muujiyey ayaa ah kuwa la daalaadhacayay dagaalada sokeeye waxaana dadkooda daashaday aanooyin qabiil iyo dekanooyin raagay hase ahaatee markii ay al-shabaab la wareegeen magaalooyinka iyo deegaanada ay beelahan degaan wuxuu ururka ku soo dabaalay nabadgelyo iyo xasilooni ay dadku ku diirsadeen ku dhowaad labaatan sano kadib waxay bulshada deegaanadan heleen amni kala dambayn iyo garsoor cadaalad ah oo lagu kala maslaxeeyey beelihii qoorta iskula jiray sidaa awgeed ayay qaar ka mid a beelaha soomaalida u doorbideen inay ku hoos noolaadaan maamulka mintidiinta arrintaasi waxaan odhan karaa waa tan ugu muhiimsan ee qabiilada soomaaliyeed ay ku taageerayaan al-shabaab waa in iyaguna ay ku kala nabadgaleen dadkii kalena kaga nabadgaleen mar baan waxaan daawaday rag ka dhashay beesha abgaal oo goob aan qiyaasayo inay tahay shabeellada dhexe ku ciyaaraya shirib mid ka mid ah laashimiinta oo ammaanayay xarakada ayaa wuxuu lahaa intuusan al-shabaab imaan idid kastaa isbaaraatiil ninkaasi wuxuu qeexay sabab muhiim ah oo ay mudan tahay in ugu yaraan lagu ammaano xarakada laguna taageero bishii lasoo dhaafay ayaan shabakadda aljaziira ka akhriyay maqaal lagu daabacay kaas oo lagu falanqaynayo waxtarka maxkamadaha al-shabaab iyo taageerada ay ku dhex leeyihiin bulshada wuxuu maqaalkan si gaara diiradda u saarayey in dadka ku soo hayaamayaan garsoorka al-shabaab ay raali ku yihiin habmaamulka ururka iyo nidaamka u degsan waana arrimaha ay dhowaan ka dhawaajiyeen cimaamadleyda al-shabaab taageersan arrinta saddexaad ee beelaha soomaaliyeed ku hogaamisay inay la saftaan al-shabaab waa danaha adduun iyo dheefta ay ka dhex arkeen ururka shan iyo tobankii sane ee lasoo dhaafay ha noqoto kobaca dhaqaalaha fursadaha shaqa abuurka deeqbixinta daaweynta iyo mashaariicda lagu horumarinayo deegaanadooda intaba waa arrimo soo jiidasho leh oo jacayl ku beeray bulshada iyo beelaha dega magaalooyinka iyo miyiga ay ka arrimiyaan jihaadiyiinta michael kitin oo ahaa ergeyga gaarka ee qaramada midoobay ugu magacaaban soomaaliya ayaa arrimahan ka mara kacay wuxuuna buuggiisa war and beace in soomaaliya ku xusay in ururka al-shabaab ay bixiyaan adeegyo waxbarasho caafimaad lacag la-aan ah iyo deeqo gargaar taas oo keentay in al-shabaab hantiyaan garaadka iyo quluubta bulshada sidoo kale bilowgii sanadkan ayaa saxafiga simon max maqaal uu ku qoray wargeyska bloomberg wuxuu ku sheegay qoraalkiisa in laga cabsi qabo in samafalka ururka iyo deeqaha gargaarka uu bixinayo ay ku kasbadaan taageero iyo dad badan oo ururka ku biira waxaa hubaal ah in saadaalinta wariyahan ay tahay mid maanta soo ifbaxday caadna aan lagu qarin karin hase ahaatee waxaa ka hoos baxday in taageerada al-shabaab loo qaba aysan ku imaan oo keliya raashin loo qeybiya dad tabaalaysan balse ay taageeradan ballaaran ku dhalatay isku dhexmilanka bulshada iyo al-shabaab shan iyo tobankii sane ee lasoo dhaafay iyo in ururka uu ku guulaystay dagaalka maskaxda iyo soo dumidda beelaha soomaaliyeed qodobka afraad marka laga yimaado danwadaagta ka dhexaysa beelaha soomaaliyeed iyo ururka al-shabaab waxaan dooda ka marnayn ku raali ahaanshaha ay beelaha ku qabaan fakarka ururka dhowaan ayay ahayd markii warbaahinada al-shabaab ay faafiyeen muuqaalo muujinaya nabadoonno soomaaliyeed oo qoryahooda garwaxsan tix iyo tiraabna ku cabiraya mowqifkooda ku aadan gulufka xasan sheekh iyo waxa ay ka aaminsan yihiin dowladda federaalka shirka ay beelahan ku soo bandhigeen mowqifkooda waxaa ka hadlay odayaal dhaqameedyo abwaano iyo ogaasyo bulshada dhexdeeda magac iyo maamuus ku leh waxaana hadaladooda laga dheehan karay in iyaga iyo sheekh cali dheere aysan waxba isdowrin dimuqraadiyad ma rabno dastuur gaalo qortay deegaankeena lagu maamuli maayo iyo gaal iyo infentrigiisu waa inoo il iyo aragti ayaa ka mid ahaa oraahyada ay odayaashan ku dhawaaqayeen taasoo ka dhigan in dagaalkooda uu yahay mid ku salaysan aragti diimeed qodobka shanaad ee beelaha soomaaliyeed qaar ka mid ah ay isku barbartaageen ururka al-shabaab waayo dadiilada ay ka qabaan mustaqbalka soomaaliya iyo inuu dalka la wareegi doono ururka al-shabaab iyagoo ka ambaqaadaya dhacdooyinkii afghanistan iyo jabkii soo gaaray ciidamada maraykanka iyo xukuumadda ashraf khani ayaa dad badani aaminsan yihiin in dowladda federaalka iyaduna tahay mid gabalkeeda sii dhacayo oo aan sii taagnaan doonin haddii ay ciidamada shisheeyaha dalka isaga huleelaan dhowaan ayay ahayd markii ergeyga dowladda soomaaliya u qaabilsan gurmadka abaaraha cabdiraxmaan cabdishakuur uu ka yidhi hadaljeedintiisii magaalada toronto ee dalka kanada haddii al-shabaab naga adkaadaan sidii afghanistan ka dhacday ayaan diyaaradaha qabsan doonaa inkasta oo ina cabdishakuur fogaysanayay suuragalnimada in amakaagii afghanistan uu soomaaliya ku dhaboobo ayaa dhanka kale ururka al-shabaab yihiin kuwa tirsanaya maalmaha uga haray howlgalka atmis iyagoo ku hanweyn inay dalka la wareegaan hiigsigan iyo kalsoonida ay ururka isku qabaan ayaa keentay in beelaha soomaaliyeed qaar ka mid ah ay u sii gogol xaaraan ururka islamarkaasina ay kaalin ka qaataan guusha la saadaalinayo waxay ahaataba waxaa hubaal ah in dagaalka maanta dalka ka aloosan uu yahay mid si toosa lagu kala miirmay siduu madaxweyne xasan sheekh maxamuud horeyba u sheegay dadku waxay u kala baxeen al-shabaab iyo inta taageerta iyo dowladda federaalka iyo intii taageersan shalay haddii la iskula joogay gambasho iyo geed isku qaris maanta wuxuu dalka marayaa xili heeryada la kala rartay nin welibana uu muujistay gacal iyo gacangalkiisa waxayna xaaladdu maraysaa sidii odagii harar ku gebiyey markuu yidhi allow la kala miirmaye miniliq hay raacin maqaalkan waxaa qoray cabdirasaaq xaaji xuseen stockholm sweden
waa hagaag barnaamijka faafareebka wararka ayaanu ku guda jirnaa markaana kusoo dhowaada xubintii dhacdooyinka iyo walaalkeen suhayb cabdulaahi aad baad u mahadsan tahay walaalka ismaaciil salaad guuleed bismillaahi araxmaani araxiim dhegaystayaal ku soo dhowaada xubintii dhacdooyinka ciidamada mujaahidiinta ayaa maanta qadhax la beegsaday kolinyo ka tirsan ciidamada kufaarta afrikaanta kuwaasoo ku socdaalayay deegaanka shalambood iyagoo xilligaasi siday sahay ay u wadeen saaxiibadooda ku sugan deegaanka danow qaraxa ayaa haleelay ciidamo lug ah kuwaasoo hor socday gaadiidka sahayda siday isla shabeellada hoose qadhax lagu dilay saddex askari oo ka tirsanaa maleeshiyaadka ridada mid kalena lagu dhaawacay ayaa goordhow waxa uu ka dhacay gudaha degmada janaale ee wilaayada shabeellada hoose waxaana qaraxaasi lala egtay maleeshiyaad lugeynayey wilaayada banaadir howlgal qorsheysan oo ciidamada mujaahidiinta maanta ay ka fuliyeen suuqa bakaaraha ee magaalada muqdisho waxay ku dileen saddex askari oo ka tirsanaa ridada gaar ahaan kuwa jawaasiista sidoo kale waxay mujaahidiinta howlgalkaasi ku dhaawaceen hal askari oo murtad ah oo ka tirsan isla qaybta jawaasiista laba biskoolad ayay mujaahidiintu soo qaniimaysteen askarta la dilay ayaana laba ka mid ah waxaa lagu kala magacaabi jiray mahad cusub oo cabdulle iyo axmed yuusuf abuubakar dowladda xabashida itoobiya ayaa ku dhawaaqday markii ugu horeysay ee iibgeysay korontada ay ka dhalisay biyo-xireenka muranka badan dhaliyey ee annahda xukuumadaha adis aoba iyo nairobi ayaa kala saxiixday heshiis koronto oo soconaya muddo shan iyo labaatan sannadood ah kaas oo ay ku kacayaan lacaga malaayiin dollar ah waa markii ugu horeysay oo dowladda itoobiya ay iibgeenayso koronto biyo-xireenka annahdah oo ay sannadadii lasoo dhaafay dhisaysay dowladdan ayaana malaayiin itoobiyaan ah ka saaray mugdi ay la noolaayeen tallaabadaani ay qaaday dowladda itoobiya ayaa imaanaysa iyadoo dowladaha masar itoobiya iyo suudaan aysan weli waxal ah ka gaarin qadiyadda biyo-xireenka annahdah dhowaan madaxweynaha masar cabdulfitaax xasiisi oo hadlayey ayaana sheegay in dalkiisa uu ku jiro xaalad oon ah islamarkaana ay nuqsaameen biyihii webiga warbixin ka soo baxday hay-adda gaadiidka ee dowladda kenya ayaa lagu soo gudbiyey tirakoobka dhowr iyo toban kun oo sannadkani gudihiisa ku dhintay shilal ka dhacay waddanka kenya warbixin uu soo saaray maamulka gaadiidka oo magaciisa loo soo gaabiyo n t s a ayaa lagu sheegay in tirada guud ee dadka ku dhintay shilalka waddankaasi ay gaareen toddoba iyo toban kun shan boqol iyo konton qof tiradaas oo aad uga badan tirakoobkii sannadkii hore laga soo saaray khasaaraha dhimasho ee shilalka hay-addaani ayaa sheegtay in badi dadka ku dhinta shilalka ka dhaca kenya ay yihiin dadka cagahooda maala si gaar ah kuwa waddooyinka isaga kala goosha iyo wadayaasha mootooyinka waxaana wadarta dhinacyadaasi warbixinta ku sheegtay dhimashada laba kun afar boqol konton iyo sagaal kun oo qof warbixinta waxay intaasi ku dartay in shilalka ay sababeen wadayaasha oo ah kuwa iska dhaga tira xeerarka ay dowladda u dejisay xakamaynta gaadiidka waxayna sidoo kale asbaabaha keena shilalka u aanaysay darawallada ay gaadiidka kaxeeyaan iyagoo daallan iyo adeegsiga maandooriyaha bil ka hor waxaa gudaha dalka kenya laga diiwaan geliyey khasaarihii ugu badnaa ee soo gaara dad kadib markii la shaaciyey dhimashada lix boqol sagaashan iyo saddex qof oo rakaab ah iyo saddex boqol konton iyo lix qof oo wadayaasha gaadiidka ah tirakoob uu sameeyey sannadkii hore ee laba kun koob iyo labaatanka maamulka gaadiidka iyo badqabka waddooyinka dowladda kenya ayaa lagu sheegay dhimashada lix iyo toban kun lix boqol afartan iyo labo sannadkan ayaana la diiwaan geliyey toddoba iyo toban kun shan boqol iyo konton waxayna ka dhigan tahay in shan dhibic afartan iyo lix uu korodhay khasaaraha shilalka ee ka dhaca waddanka kenya waddankani ayaa ka mid ah waddamada ugu badan ee sida sannadlaha ah u martigeliya shilalka ugu badan ee laga soo tabiya caalamka waxaana sannad weliba shilalka ka dhaca gudaha kenya ku nafwaaya kumanaan qof halka sidoo kale ay ku dhaawacmaan kumanaan kale booliska maraykanka ayaa gobolka farjiniya ka xiray sarkaal horey uga tirsanaa xukuumaddii militari ee maxamed siyaad barre kaasoo dacwad ay ku soo ogeen dad soomaali ah oo haysta dhalashada maraykanka kuwaas oo sheegay in sarkaalkani uu kula kacay gabadfallo intii uu ka tirsanaa dowladdii burburtay ee keligii taliska ahayd yuusuf cabdi cali oo ku magac dheer tuge ayaa xabsiga la dhigay kadib markii f b i-da maraykanka ay sheegtay inay eedeymo ku soo oogeen dad soomaali ah oo sheegay inuu iyaga iyo eheladooda kula kacay falal ay ka mid yihiin dilal jirdil iyo inuu xabsiga ku ciqaabi jiray maxaabiista ninkan ayaa ah lixdan iyo sagaal sana jir wuxuuna soo noqday gaashaanlo sare oo ka tirsanaa militarigii xukuumaddii siyaad barre isagoo ahaa abaanduulihii guutada shanaad ee ka qayb qaadatay gaboodfalladii ciidamada militariga ay ka geysteen waqooyi galbeed soomaaliya intii u dhexaysay sannadadii kun sagaal boqol siddeetan iyo toddobadii ilaa kun sagaal boqol siddeetan iyo siddeedii xubintii dhacdooyinkana waa naga inta aan dib idinkugu celiyo walaalka ismaaciil salaad guuleed iyo qeybaha ka haray barnaamijka faafareebka wararka
waa hagaag barnaamijkeenna faafareebka wararka ayaanu ku guda jirnaa dhowaan waxaa soo idlaaday shir ay yeesheen hogaanka dhaqanka beelaha soomaaliyeed ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga haddaba nabadoonnadii shirkaasi khudbadaha ka jeediya waxaa ka mid ah ugaas xuseen ugaas cabdulaahi ugaaska guud ee beesha gaaljecel kusoo dhowaada khudbaddii uu ka jeediyey shirkaasi
بعد افتراقي كم طال اشتياقي
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله ونبيه محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا الله تبارك وتعالى أمهد لنا نمعينك سفره بدن نسيي سلام نقل الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله بعد الحمد لله تبارك وتعالى وحن أمهد لنا قيادة حركة شباب المجاهدين ee ugu ugu horeeya ugu sarreeya amiirkeena abu cubeyda ee ugu hooseyso wilaayada aan martida u nahay iyo iclaamka dhammaantood waxaan lenahay jazaakum allahu khayran bacd alxamdulilahi tabaaraka wa tacaala iyo umaradeenna iyo camalka jihaadka odayaasheeda kadib war dhiman ma laha haddii aynu nahay hoggaanka dhaqanka shareecada islaamka khaas ahaan anigoo ku hadlayo afka beesha gaaljecel waxaan adkaynaynaa soo dhowaynaynaa ayidaynaa bayaankii i fadwadii sharciga aheed ay soo saareen culammadeena rabbaaniyiinta ah ilaahay tabaaraka wa tacaala ha barakeeyo fadwada ayada ah waxay soo baxday wakhtiga loo baahnaa culammadeenna waxaan leenahay jazaakum allahu khayran ilaahay tabaaraka wa tacaala ha idin barakeeyo waxa waajibka nagaga saara nagaga aadan insha allahu tacaala ee islaamka iyo ummadda muslimiinta naga sugayaan insha allahu tacaala ee fulintiisaan insha allahu tacaala waa la arki doonaan biidni illahi alwaaxid alaxad sidoo kale waxaan ayidaynaa bayaankii ay soo saareen nuqubada ummaddeena muslimka ee soomaaliyeed waxaan leenahay waxa aan soo saarnay ee bayaanka nuqabada ay soo saareen ee dadaalka iyo juhdiga maalmaha ay ku wadeen ay maaragtay u fadhiyeen waa waxa ay dantiinna ku jirto waa waxa maaragtay maslaxadeenna adduunya middeenna aakhire ku jirto ummaddeena muslimka waxaan leenahay haddii aynu nahay dhaqankiinnii waxa aan idiin wadno oo aan idinku hoggaaminayno oo aan hoggaanka idinku nahay oon idinku qabannay waa ilaahay tabaaraka wa taala inu raalli idinka noqdo waxa kuwa koofida xun laho xagga jooga iyo culamaa uga suga fadliga ku shawaran ay meesha u joogaan waxay tahay in ilaahay tabaaraka wa taala diintiisa idiin diidsiiyaano in ilaahay tabaaraka wa taala cadaawad idin dhex dhigaano cadowga soo duulay ee kuwaan dabada ka wadan waxaan leenahay nooc walba lahaw shaatigaad rabtid gasho luqaddaad rabtid ku hadal cadaaw ama madooaaw madooaaw haddii aynu nahay ummadda soomaaliyeed haddii aad markii hore arki jirtay xarakata shabaal mujaahidiin oo kula dagaalanto biidni illaahi alwaaxid alaxad saacaddan laga bilaabo insha allahu tacaala waxaan qabaa'ilkeena raayaadka ugu qaadaynaa in maaragta ilaahay tabaaraka diintiisa dalkeena ay ka taliso hadday xabad shabaab iyo xabad maaragtay mujaahid iyo xabad saan dhihi jirta insha allahu tacaala ansaartii nabi maxad sal ly slam dad ilaahay tabaaraka wa tacaala beeca la galay dad ilaahay tabaaraka wa tacaala u run sheegayo dad ilaahay tabaaraka diintiisa aan waxba ku doorsanaynin ayaa dalka soomaaliya joogo walaalaha mujaahidiinta waxaan leenahay innaa macaku la jirkiinaan nahay haddii aan qabaa'ilka soomaaliyeed nahay waxaan fidaa u nahay diinteenna iyo muqadasaadkeenna haddii aynu nahay qabaa'ilka soomaaliyeed xoraynta soomaaliya keliya ku joogsan mayna baytalmaqdis aan horeyn doona insha araxmaan mabda'a qoriga loo qaaday ma aha soomaaliya keliya in la xoreyn insha allah hadduu ilaah yidhaahdo haddii aad moodeen marka insha allahu tacaala afar yaro shabaabe culimo yar aad dhihi jirta insha allahu tacaala annagaa maanta ahlu tawxiid annagaa maanta mujaahidiin insha allah dulah raad walaalaha mujaahidiinta iyo muslimiinta waxaan ugu bashaarin insha allahu tacaala haddii aynu nahay beesha gaalajecel waxaan dhidibada u aasnay aan calankeedana soo siro insha allah taala katiibadka xasan barsane wilaayada shabeellada dhexe iyo hiiraan insha allahu tacaala way ka istaagtay biidni illaahi dilaxad waxaan insha allahu tacaala fariin hadda maanta kaalinta nagaga aadan ka hadal ma rabto insha allahu tacaala kaalinta naga aadan waa xabad insha allahu tacaala furmahayna taalla waxa aan haysanno ilaahay nisi tabaaraka wa tacaala waa diintiisa waxaan diin ilahay tabaraka ku raali noqon ma insha allahu tacaala alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii wa radiitu lakum alislaama diinan haddii ayna ummadda soomaaliyeed taasaan qaadan insha allahu tacaala gaale i waxay wadnayna waa diidnay ha caddaada ha madowaad sifi walba ha lahaada qabiilkeennan insha allahu tacaala horena waan ugu qaadnay gargortanna ka geli bayna insha allahu tacaala diinteenna insha cid walba kusoo xadgudubtayna insha allahu tacaala waxaa naga dhexay waa dhimbilaha fariiqa nagaga aadan insha allahu tacaala kabeel ahaan ama ka muslimiinta bariga afrika insha allahu taala waan kasoo dhalaali doonaa biidn illahi alwaahid ahad insha allahu tacaala in maarata ablaasha xasan barsane dulmigii loo geystay gaalada ay u geysatay insha allahu mageedii ayaan u istaagayna insha allahu tacaala ummadda muslimiinta u geystay jaakum allahu khayran intaasaan kusoo koobaya hada wabillahi tawfiiq asalamu بارك الله calaykum waraxmatullahi فيك wabarakatu وجزاك الله خيرا الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة waa hagaag barnaamijkeenna faafareebka wararka ayaannu ku guda jirnaa beesha tunni ee ku dhaqan wilaayada shabeellada hoose ayaa in ka badan shan boqol oo neef oo xoolo ah waxay ku wareejiyeen mujaahidiinta kuwaasi oo ay ku garab istaagayaan jihaadka haddaba munaasabad ka dhacday deegaanka kunye barrow ayaa waxaa ugu horreyntii ka hadlay suldaanka guud ee beesha tunni suldaan maxamed cabdulqaadir بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد تحية الحمد لله ما هذا ودن إلهي أسقناتي ما هاد بلوغ دمات بان لهن iyo nimcadan maanta aan u fadhino oo aan ku wareejinayno infaaq fii sabiilillaah allihii galladaasna siiyey allahaasaa mahadoo dhan u sugnaatay mahadda alle kadib waxaan u mahad celinayaa dhammaan ka soo qaybgalayaasha munaasabadda hadday ahaan lahayd walaayada shabeellada ho- hoose oo waaligeeda ugu horreeyo sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan walaayada degmada baraawe culamaa udiinka ganacsatada odayaasha dhaqanka oo qabaa'ilada soomaaliyeed oo shabeellada hoose degto iclaamka hadday ahaan lahayd alfurqaan hadday ahaan lahayd alkataa'ib oo ah madaalayaasheenna oo itus itaabsiida ah jazaakum allaahu khayr ajar iyo xasanaad allah idinka siiyo ka soo qaybgalka xafladdan aad iyo aad ayaan idinku soo dhoweyneynaa waan idinka mahadinaynaa ilaahayna waxaan idinka rajaynaynaa inuu jannatulfardows caala idinku bedelo intaa kadib munaasabaddan aan isugu nimid waxaan wareejinaynaa infaaq fii sabiilillaah oo aan hore u ballan qaadnay infaaqiyaan maanta wareejinteeda u joognaa infaaqaasoo ah xoolo nool oo ka kooban shan boqoloo neef oo ari ah toban iyo kow neef oo geel ah intaasaan waxaan ku wareejinaynaa mujaahidiinta waxaan idinla garab taagannahay naf iyo maal iyo carabba inaan diinta ku difaacno garabna waa idiin nahay maantana waxaa arkaysaan xoolaha aan wareejinayno miisaankooda iyo culeyskooda iyo dhallinyaradan iyo odayaashan iyo nuqubadii inta isugu timid oo beesha ka dhalatay oo hubkoodii soo qaadatay oo diyaar u ah inay kitaabka ilaahay difaacdo arrintaasna horaan u ballan qaadnay haddana ballanay naga tahay intay gabar naga dambayso waxaan ballan qaadnay oo haddana sii ballan qaadaynaa inaan kitaabka ilaahay difaacayno intay gabarba naga nooshahay intaan annaga nool nahay mujaahidiinta waxaan ugu bishaaraynaynaa inaan dhinacayna looga soo dhacaynin mujaahidiinta waxaan ugu bishaaraynaynaa intay naftaan nagu jirto inaan dhinacayna looga soo dhacaynin oo aan difaacayno oo jawaasiista aan soo sheegayno oo wixii ku soo dhex gabanaya aan soo sheegayno oo wixii sixir wata aan soo sheegayno wixii xumaan wata aan soo sheegayno waxoo dhan aan soo sheegayno oo aan macluumaadkooda idin soo siinayn haddii ilaahay yidhaahdo dhinaceyna laydinka soo dhici maayo waanu ku dadaalaynaa marar badanna waa ballan qaadnay ballantiina waa ka dhabaynay maantana waa u jeedaan waxaan kaloo jaaniskan aan uga faa'iidaysanayaa ani maalin dhoweyd waxaan ka soo qayb galay shirkii dhowaa ee odayaasha kulankii wadatashiga ee odayaasha soomaaliyeed gaar ahaan walaayaadka soomaaliyeed odayaasha muslimiinta ah dadkayga waxaan u soo qaaday bayaankii iyo fadwadii ka soo baxday culimmada rabbaaniyiinta oo boqolka ku dhoweyd bayaankii ay soo saareen iyo fadwadii ayaan idiin soo xambaaray bayaankaas aan idiin soo xambaaray oo anigan aan raalli ka soo noqday aan ku qanacsanahay idinkana markaan aadayo shirkaba aad isagootiseen oo aad igula ballanteen wax walba inaan idiin soo qaado waxaan idiin soo qaaday inaad kitaabka ilaahay aan wada difaacno kitaabka ilaahay aan ku dhaqanno diinta aan baranno dhallinyaradeenna mujaahidiin aan ka dhigno odayaasheenna mujaahidiin aan ka dhigno naf i maal aan garab istaagno maal inaan wareejin doonana meeshaan ku soo sheegay maantana waxaad ka dhabayseen ballantii aan soo qaaday waa ka dhabayseen oo xoolihii hatan ah naftii hatan ah diyaarna waa nahay abuu cubayda waxaan u sheegaynaa seeftaadaan nahay meel alle meeshaa rabtidna geli diyaarna ayaan nahay xabadda gacantaada ku ridaysaa nahay meel alle meeshaa rabtidna geli diyaaraan u nahay waa naga ballan ilaahayna waxaan ka baryaynaa qalbigeenna iyo carabkeenna iyo caloosheena inuu iswaafajiyo diyaar ma u tihiin ballantaas aan soo qaaday ma ila qaadeen ma ila qaadeen ballantaas aan soo qaaday ilaahu markhaati ka noqo gaalo ilaahay wuxuu ugu talagalay inay addoommo noo ahaato waana addoonsanaynaa haddii ilaah yidhahdo waxaan kaloon u sheegayaa ninka la yidhaahdo cabdicasiis lafta gareen iyo kuwan ka hoos shaqeeya ama liibaan ha ahaado guddoomiyaha degmada ama kala dira ha ahaado ama hebel qaldaan ha ahaado ama jinni ha ahaado ama cabdiqaadir cabdow ha ahaado oo suldaan hadda ka sheeganaya meeshaas ama iisha kii kale oo xaydar ha ahaado jinni ha ahaado faqi ha ahaado kulligood waxaan u sheegayaa ilaahay u towbadkeena cali siidii gaalka ugu weyn ilaahay u towbadkeena haddaad u towbadkeeni weysaan waa ujeeddaan diyaaraan nahay waana na taqaanaan dad isku qabiilaan nahay waa ogtihiin laakiin annaga muslimiinaan nahay idinkana murtadiin baad tihiin waxaan idinku yeeraynaa inaad gaalnimo ku dhimataan annaga dannoogu ma jirto waxaad dannooguta inaad muslimiin muslimnimo aa ku dhimataan waxaan leenahay ilaahay u towbadkeena ka towbadkeena barnaamijyada aad ku jirtaan oo xumaanta ah haddii aad ka towbadkeeni weydaan wallaahi bilaahi tallaahi waa idin imaanaynaa lafaheenaan idinku cadaabaynaa godkaad gashaan idinka soo bixinaynaa intay goori goor tahay ka towbadkeena waxaan ku soo gebagabaynayaa ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu deer aarane aafo aan lahayn inuu ilaahayna siiyo ilaahay mandhar baraka qaba hana siiyo ilaahay gaalada ha jebiyo gaalada allaha jebiyo muslimiinta guul allaha siiyo gaalada allaha jebiyo muslimiinta guul allaha siiyo islaamkeenna iyo diinteenna iyo tawxiidkeenna allaha noo barakeeyo iclaamkeenna allaha noo barakeeyo waa ogeydeen annaga been un baa naloo sheegi jiray haddana waxaan haysanaa wax la yidhahdo itusi taabsi iclaamkeenna mar labaad iyo mar saddexaad ilaahay waxaan uga baryaa inuu ilaahay noo barakeeyo umuuradeenna ilaahay ha noo barakeeyo wilaadeenna ilaahay ha noo barakeeyo mujaahidiinta allaha noo barakeeyo cimrigeenna allaha barakeeyo aqligeenna allaha barakeeyo khaatimadeennana shahaado allah noogu khatimo shahaadadeennana tii la aqbalay allaha ka dhigo وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم sidoo kale waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay nabadoonnada beesha tunni بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلهي بقى محدث كله الحمد لله قربت إني أركان كبريجين حوالة أرن إيو جيل إسكجرين إيو نف إيو مال أنت بقى إنه قربت أنت كبريجين إلهي إنه كل ما حدا إلهي يسكل عليه أولي آخر بقى ما يكلو شيء قاي قربت أنا قلب إلهيو ونن ما إني بهشان كماس تضبط لي التور هدي ونن بهشان كماس تضبط لي التور ما يبلن قاعدني إلهي تبارك وتعالى لو كان بلن أخو قاعدني مرخاتنا إنه كأي إن الجهاد ك garab joogsanno naf iyo maalna ka biino ilaa iyo sukuhar kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka a ku joogsanno edhimino habeen iyo maalina diyaari ahaano intaas ballan qaadno gaal iyo gaalo jira may ku digaaye in oo meel walba muslimiinta leto oo dal iyo akil lahayn dan iyo akil lahayn naf iyo maalna akil lahayn in laku bilaabso caddan unya iyo ninka ilaahay ka reeb in lahaa doono ninka ilaahay ka reeb doono in lahaa doono إلا يسكوها الكتاب كايس نازن أكل هردون دي لك ران لقد وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته tadii aan nahay beesha tunni toddoba tol iyo tooro maalinta may wareejiyaynay aran looy geel qori ciidan intoo ijeednay baraaw baraaw ma ika jeednay lafta gareen baraaw walma ku yaala baraaw ay isku lahay beesha tunni isku latte kolley waktiga haddala joogo wakti gaabano ballan hor ijala ballantan hor ijalane hadda maalintan dhab ay taaganta bannaanka joog ana walla isqaryaay ma ah isna ma iskii qarya ana ma isqaryaay ma iskii dhahayay haddii beesha tunni un en toddoba tol iyo tooro ma iskii sheegayay wali oo gadaal jir iyo wali hor jir kadib intay dhahayd ina baraaw kuliski wajahanta yar iyo wiin dhadow iyo labood iyo wali idhexeeyo had soo koraay ubadka had soo jeeda kulli ina baraawiska wajahnan ugu dambayntii waxaa halkaasi kelimad ka jeediyey sheekh cabdisamad abu cabdiraxmaan oo ah waaliga wilaayada islaamiga shabeellada hoose الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan u mahadnaqaynaa ilaahay subxaana wa tacaala nicam aan la soo koobi karin noogu nimceeyey na fahansiiyey shareecada islaamka na waafajiyey inaan isku xukunno nagu ilhaamiyey inaan baranno nagu toosiyey inaan difaacno oo u sacyino oo u shaqayno ee intaa kadib waxaan u mahadnaqaynaa jazaahum allahu khayran guud ahaan beesha tunni ee ka mid ah beelaha soomaaliyeed ee gobollo badan degto xaqiiqatan mowqifkoodana hore u caddeeyey ee ku aadan marxaladda hadda taagan ballanqaadka ay sameeyeenna ka dhabeeyey maanta waxaa markhaati ka nahay ee horteenna taagan ballanqaadka ay sameeyeen beesha oo ahaa difaacitaanka shareecada islaamka inay uga qayb qaadanayeen naf iyo maal maanta inay waxa weyaan ka dhabeeyeen oo naftiina ay diyaariyeen maalinkiina ay diyaariyeen allahu akbar ilaahi subxaana wa tacaala ayaa ku mahadsan marka beesha si guud waa u mahadnaqaynaa jazaahum allahu khayran ilaahay ha barakeeyo gaar ahaan waxaan u mahadnaqaynaa ugaaska beesha iyo nabadoonnadiisa iyo ciddii ka soo shaqaysay howshaan qiimaha badan ilaahay subxaana wa tacaala miisaanka xasanaadka allah u saaro baddel khayr qabnaa allah siiyo xaqiiqatan hadde maanta waxa ay nagu wareejinayaan waa shan boqoloo neef oo ari ah iyo kow iyo toban neef oo geel ah waxaa barbar socday ciidankii dagaalami lahaa ee ka qaab qaadan lahaa difaaca shareecada islaamka waa idinka guddoonnay in sha allahu tacaala annagana waxaan ballanqaadaynaa waddada eleeda inaan marino waddada eleeda inaan marino oo aan gaarsiino in sha allahu tacaala ayaan ballanqaadaynaa ikhwaanii fillaah gaalo waxa ay naga rabto ilaahay subxaana wa tacaala ayaa hore noogu sheegay waxa hadda la wareejinaayo annaga waxa weyan horaa noo loogu sheegay gaalo waxa ay naga rabto ilaahay subxana wa tacaala qur-aankiisa noogu caddey wadduu low takfuruuna kamaa kafaruu fatakuunuuna sawaa'an gaalo waxay jecel yihiin iyo kuwa xabaqaadka u ah ee hor kacaayo ee indhaha u ah ee annaga naga dhashay ee ridoobay diintooda ka ridoobay sheekh ha sheegto shal hadduu sheekh ahaan jiri hadduu gaala soo raaca maanta waa ridoobay saas ma sheekh hadduu aan jiri ha tukado masaajid ha galo waxa weeyaan ha soomo marba hadduu gaala safkooda soo galay saasuu diinta islaamka uga baxay fadwadii culummada ina sidaan nagu filan ilaahay subxana wa taala horoo noogu caddeeyo noo sheegay gaala intaasaa nooga filan waxaan leeyahay beesha reer tunni jazaahum allahu khayran waddo ayaa jeexday maanta si odaashan hore u sheegeen oo kudayasho mudan xaqiiqatan kudayasho mudan beesha tunni waxaa la rabaa beelaha kale ee gobolka shabeellada hoosdooga inay ku daydaan oo dhammaanteen aan ka qayb qaadanno shareecada islaamka ee duulaanka lagu soo yahay si aan u difaaci lahayn xaqiiqatan waxa la soco la raadinaayo ee loo socdo waan ka dheregsannahay shaahidul cayaanna waan ka hayn soomaaliya waa joognay say ahaan jirtay xaalkeeda maanta waxa loo socdo waxa weeyaan waa isbaaro waa mooryaan waa isdhac waa kufsi waa mukhaadaraad waxa weeyaan waa diin la'aan waxa loo socdo waa isbaaro wax loo ordaayo waa dareensannahay soomaalina waa u soo joognay wixii wilaayaadka ka hori jiray casrigan jihaadka wixii ka horreeyey oo jiray waa ognahay wixii ka jiri soomaaliya cidna looguma sheekeynayo waxa maanta loo socdona waa intaas shareecada islaamka maanta waxa aan ku qabownay aan ku kala badbaadnay noloshan inaan soo celisay dadnayna soo celisay diinteena noo soo celisay oo maanta kan baadiyaha joogo shareecada islaamka la baraayo yaa soo lama socotaan kan baadiyaha joogo maanta ee baadiyaha degan shareecada islaamka waxa wayaan ugu fahmay xaqiiqatan oo cadowga ilaahi subxana watacaala ay ogaadeen yaa axkaamta shareecada islaamka ee dadka fahmeen wax la rabo in la dumiyo waa intaas ikhwaani marka ilaahayna barakeeyo jazaakum allahu khayran waxaa la rabaa in arrintaa insha allah tacaala laga wada qayb qaato loo diyaargaroobo beelaha kalena ku daydaan beeshaani waxaan insha allah tacaala ilaahay subxana wa taala u weydiinaynaa beesha ilaahay subxana wa tacaala inuu barakeeyo oo badel khayr qaba uu siiyo dadaalkan iyo juhdigan ay bixiyeen xoolahan meesha ay ka soo bixiyeen wax ka fiican ilaahay subxana wa taala inugu bedelo xoogaa roob yare ay jirto ilaahay subxana wa taala waxaan ugu baryaynaa weydiisanaynaa inuu roobna siiyo madar khayr qaba alla inuuna siiyo madar khayr qaba ilaahay subxana wa taala inuu siiya weydiisanaynaa intaas ayaan rabay inaan dhaho waana mahadsantihiin jazaakum allahu khayran hada wabillahi towfiiq sal allah wasalam calaa nabiyina maxamedin wcala alihi wasaxbi wasalam waa hagaag dhegaystayaal barnaamijkii faafareebka wararkana caawa waa naga intaa الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وهبة